bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah taariikhduna ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha seteembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan inay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee maamulka jubba ilaa iyo saddex ruux oo rag iyo haween isugu jiro kuwaas oona sitay walxaha qarxa oo ay doonayeen in falal argagixisnimo ay ka geystaan gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose taliyaha ciidanka ammaanka ee maamulka jubba ayaa warbaahinta u xaqiijiyey qabashada ilaa iyo saddex ruux oo rag iyo dumar isugu jirta kuwaasouna tilmaamay inay ka qayb ahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab doonayeena in weeraro ay ka geystaan gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo haatan caasimad u ah maamulka jubba taliyaha ciidanka ammaanka ee maamulka jubba ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhowaan ay usoo bandhigi doonaan siduu hadalka u dhigay warbaahinta waxa uuna tilmaamay in kooxahani ay yihiin kooxihii shabaab ka haray waxa uuna tilmaamay in maalmihii lasoo dhaafayba ay ka wadeen baaritaano gudaha magaalada kismaayo si kor loogu qaado ammaanka xilli magaalada uu ka soconayo shirka dib u heshiisiinta dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka walow aragtiyo kala duwani dadka ay ka muujinayaan shirkaasi taliyaha ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey noocyada qaraxyada ay sideen dadka lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasoona lala xiriirinayo inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab waxa uuna yidhi mar uu la hadlayay warbaahinta dadka waxaa laga qabtay xaafadda la yidhaahdo faa noole waxaana isugu jiraan dumar iyo rag waxaan ku qabanay bombooyinka laga tuuro gamcaha oo lagu wado qalab lagu daday iyo baco inta la kor saaray jawaan ahaan loo wado yaan gacanta ku soo dhignay qaraxyadu ilaa afar bam weeye dhalooyinkana waad ka daawanaysaan iyo iyaga iyo dadkii lagu soo qabtay oo waa indhashareer xidhan magarad saddex weeye saddex waxaa loogu talagalay goobaha dowladdu ay maagasho dowlad goboleedka jubbaland xarumaheeda sida saldhiga sida saldhiga booliska sida degmada sida laamaha kale ee amniga xarumo ayaa loogu talagalay qalabkaa in lagu qarxiyo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ammaankeeda maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid kor ay u qaadeen ciidamada ammaanka ee maamulka jubba iyo kuwa amisom ee ka socda wadankaasi kenya xilli halkaasi uu haatan ka soconayo shirka dib u heshiisiinta ee dadka ku dhaqan deegaanada jubbooyinka wixii warar ee kusoo kordha dadka lala xiriirinayo inay shabaab ka tirsan yihiin ee lagu qabtay walxaha qarxa waxaad kula socon doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awooddala laga helo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta deeq waxbarasho ka heshay wadanka ciraaq iyadoona arday aad u fara badan oo soomaaliya la tilmaamay inay ka faa'iidaysan doonaan deeqdaasi wasiirka wasaaraddaasi ayaa kaga mahad celiyey dowladda ciraaq kaalmada waxbarasho ay siisay dowladda federaalk ee soomaaliya asigoona tilmaamay in si cadaalada ay dhankooda u maaray doonaan deeqda waxbarashada ee laga helay dowladda ciraaq runtii aad baanu dowladda ciraaq iyo shacabkeedaba aanu waxaanu ugu soo jeedinaynaa mahadcelin waxaan leenahay waa mahadsantihiin aad baanu runtii ugu faraxsannahay deeqdaas dhan iyo labada kursi waxaay dowladda ciraaq ugu deeqday shacabka soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed waxayna u kala baxdaa digrii master iyo bhd wasaaraduna waxay diyaar u tahay inay si cadaalada ay u gaarsiiso intii karaanka runtii aad baan ugu faraxsannahay deeqdaas waxaa maamuli doona guddi wasaaradu u qabatay oo deeqii horena maamuli jiray ayaa insha alla maamuli doona waxayna u dhici doontaa si cadaalada deeqdaas waxaan doonaynaa inaan maanta ku dhawaaqno maanta laga bilaabo maantay oo ay taariikhtu tahay aaaad ayaa waxaa bilaabmaysa registrationkii ardada soomaaliyeed waxayna ku eg tahay deeda bisha tobnaad
wafdi uu hogaaminaya filip neferani ayaa waxa ay gaareen degmada buuloburta ee xarunta gobolkaasi hiiraan iyadoona wafdiga uu qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afraax wafdigan ujeedkiisa ayaa waxa uu ahaa u kuurgelinta xaaladda nololeed ee ka jirta degmada buuloburta iyo tuulooyin dhowr oo hoos yimaada oo muddooyinkii lasoo dhaafay laga soo sheegayay dhibaatooyin ku aadan dhanka nolosha tan iyo wixii ka dambeeyey markii al-shabaab magaaladaasi cunqabataynta ay ku rogeen oo gacantoodan ay ka baxday gudoomiyaha degmada buulaburta ee gobolka hiiraan oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu tilmaamay in arrintan ay qayb ka tahay ka jawaabista codsi ka soo baxay maamulka degmada oo uu tilmaamay inuu ka dalbaday hay-adaha deeqaha bixiya in gurmad deg deg ah lala soo gaaro dadka ku dhaqan degmada buulaburta iyo nawaaxigeeda kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay dhexmaquuranayay nolol aan wanaagsaneen waxa uuna tilmaamay gudoomiyaha in haatan ay u sheegeen wafdiga soo gaaray in wax laga qaban doono xaaladda nolol xumo ee ka jirta degmada buulaburta iyo tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmadaasi hay-adaha ka jawaaba baahida biniaadamku ha ka qabtaan filibis nin la yidhahdaa watay iyo gudoomiyaha gobolka oo hogaaminayay marka dee raggaasaan loo yimi wedi balaaran bay nahay de waxaan u sheegnay waxaan hore u sheegi jirnay waxa meesha ku sugan tahay oo ah baahida biniaadamka noocyada kala duwana meesha ka jirta iyo dhibaatada ka jirta oo nabadintaysa iyo intaasoo dhan baan u sheegnay masale sheegid kaliya maya si ficil inay u arkeen oo way arkeen indhahooday saaran dee wax ka qabanayaan bay noo sheegeen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada nairobi ee xarunta wadankaasi kenyana waxaa lagu soo gabagabeeyey shir lagu hadlayay horumarinta isgaarsiinta soomaaliya taasouna ka qaybgalay wasiirka wasaaradaasi boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliya maxamed aadan ibraahim waxa uuna sheegay gabagabadii shirkaasi inuu ahaa shirka mid looga hadlayay horumarka isgaarsiisaneed isgaarsiinta ee ka jira dalka soomaaliya asigoona beesha caalamka u tilmaamay inay si aada u ammaantay xili wadanka burbur uu ku jiray iyo horumarka ay ka sameeyeen dhanka isgaarsiinta waxauna dhanka kala sheegay in dhowaan la hirgeli doono sidii loosii hagaaji lahaa isgaarsiinta dalka soomaaliya shirka oo aan weli wax faahfaahina laga bixinin ayaana goordhoweed kusoo gabagaboobay magaalada nairobi iyadoona la filaya saacadaha soo aadan in war faahfaahsan laga soo saara shirka iyo waxyaabihii ka soo baxay taliyaha ciidanka ee gobolkaasi hiiraan ayaa waxa uu ka warbixiyey saacadihii lasoo dhaafa howlgalla ay ka sameeyeen gudaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale dad lala xiriirinayo shabaab oo lagu soo qabtay howlgalladaasi xilli uu tilmaamay sidoo kale in xunqabatayntii laga qaaday deegaano dhowra oo al-shabaab hore ay go-doon ugu soo rogeen taliyaha ciidanka ee booliska gobolkaasi hiiraan ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in maalmihii lasoo dhaafay aysa soo tarayeen isu soo dhiibista maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo uu tilmaamay inay hayeen kuwa ka faa'iidaysanayay madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ku aadanaa afartan iyo shanta cisho marka howlahaasu rag baa ku shuqulle ragga ku shuqul kalena waxaweeye shaqadooda ayay ka haysa hawshaas ma hay-ad maabshin la yidhaha ayaa ka shaqaysa iyo ciidamo beliisa ma garan howlgallada aan samayna waa ku guulaysana alxamdulilah aada iyo aad ay maaragta u wacan tahay wixii shabaab laga qabtay haddii bu yidhaha dadkii macluusha iyo raashin la-aantu haysana maaragtay raashin ku filan ayaa la gaarsiiyo nabadgelye tirada shabaab adigu de shabaab miyaa lasoo koobi karaa tiradiisa de meel kastay iska yaalin waa adigu dhowr baan qabanay dhowrna adigu maaragtay dhimashana way iska badnaayeen hawshuna howl hadee wakti hore dhacday makara odayaal iyo waxgarad iyo siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada galmudug iyo puntland ayaa maanta kulan ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwaasoona ka arrinsanayay sidii loo qabooji lahaa xiisada siyaasadeed ee haatan kasoo cusboonaatay qayba ka mid a deegaanadaasi xili labada maamul ay ku kala aragti duwanaadeen falkii dhowaan ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo markaasoo wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha galmudug loo diiday inay ka degaan garoonka magaalada gaalkacyo madaxda puntland ayaa ku eedeysay dowladda federaalk ee soomaaliya in diyaaradda oo cabdiqibdi saarnaa aysida hub la doonayay in lagu burburiyo maamulkooda sida ay ku warameen madaxda u hadashay maamulkaasi halka maamulka puntlandna uu tilmaamay maamulka galmudugna uu tilmaamay in arrintaasi ay ahayd gardarro lala maaganaa maamulkooda waxgaradkan iyo odayaashan kasoo jeeda deegaanadaasi kulankooda maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaana waxa uu ah sidii looga arrinsan lahaa xaaladda siyaasadeed ee haatan soo xusboonaatay iyo sidii looga hortegi lahaa falal uu qeyb ka yahay dagaal ka dhaca deegaanadaasi xilli dadka ku dhaqan deegaanadaasi muddo kadib haatan ay dareemayaan wax xasilooni ah oo labada dhinac maamulka puntland ayaa horey waxa uu tilmaamay in uu marnaba ogolaa doonin in waxuba laga soo dejiya garoonkaasi halka maamulka galmudugna ay tilmaam ay sheegeen in garoonka uu yahay markii hore mid ayaga ay dhisteen waxaana warqad baaq dhowaan ka soo baxday maamulka galmudug lagu sheegay muddo saddex cisho gudahooda in looga soo jawaabo falkii dhowaan maamulkaasi ay kula kaceen madaxweynaha galmudug xaaladda siyaasadeed ee labada maamul ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay ahayd mid cirka isku sii shareeraysay tan iyo wixii ka dambeeyey diidmadii wafdigii cabdiqaybdiidka degista garoonka magaalada gaalkacyo warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecel nahay waanaga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed anuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh